إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ku diganayso dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo iyada iyo shisheeyaha ay wada shaqeeyaan dhibaatooyin ay ku hayaan dad ayaa ku dhintay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ka gadaal markii boosaneer la dumayey ciidamada maamulka puntland ayaa howlgalla waxay ka wadeen magaalada boosaaso iyada oo ay ka cabsi qabaan in weeraro amaba qaraxyo ay ka dhacaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weeraro kala duwan waxay ka fuliyeen qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada soomaalida ah ee wada shaqaynta la leh masjid lacag fara badan ay ku baxday ayaa laga dhisay deegaanka buurdhuxule ee walaayada bay iyo bakool sidoo kale insha allah dhegeystayaal warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga u diyaargarooba dhegeystayaal warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay ku diganayso dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo iyada iyo shisheeyaha ay wada shaqeeyaan ay dhibaato ku hayaan suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale oo ka mid ah indhergaradka soomaaliyeed ayaa asiga oo maanta u warramayay idaacaddan islaamiga ah alfurqaan waxa uu sheegay in dowladda federaalka ahi ka been sheegayso xaaladda magaalada muqdisho aysanna jirin waddooyin si rasmi ah ay u furtay waxa uu sheegay in dhagxaan meelo yar laga qaaday aanay samaynaynin micno weyn islamarkaasina lagu diganayo bulshada magaalada muqdisho ku dhaqan oo la daalaadhacaya dhibaatooyinka uga imaanaya dowladda federaalka ah iyo ciidamada shisheeye intaba wax dhagaxoo laga qaaday iyo wax waddo oo loo furay iyo mid ma jirto midna ma jirto marka konton dhagax ninkii intuu ku saara halba kaa qaaday oon halkii xabbana aadan jawaabtiisii iyo xaqiisii aadan helin waxbaan kaa qaaday wax macnaa ma keenayso aniga hadalkaasu haddaan fasiraadiisii fiiriyo waxaan u qaatay ku-digasho shacabka lagu diganhayo waxaa kaloon u qaadan karaa in ha noo soo mareeno dadkan guryaha ka soo bixi waaye meel yaray noo soo maraan si aan u baadhanno oo loo gacmo gacmeeyo waxbaa la furaydaa dadkaasu ee beerka ah inay meesha intay ku soo maraan dadkaa la gacmo gacmaysta inay tahay labadaa arrimood baan aniga u qaadan karaa arrinkaas suldaanka ayaa faahfaahin waxauu ka bixiyey sababihii markii horeba keenay in shisheeyuhu soomaaliya uu soo galo oo dadka jidadka laga xiro adeer dalkan waxaa loogu soo duulay ba waxay ahayd in dadka diintooda iyo sharafkooda iyo cirdigoodiiba lagu xadgud in dadka la gaalaysiiyo in muslimnimadooda laga saaro in wax amni leelaah laga dhowro in annaga nala dulleysta ay ahayd wixii naloogu soo duulay marka dadka inay noolaadaanba laguma talin dalka in la qaato diin masiixa lagu dhaqo dadkan wax iyaga raacsan iyo wax la dilay keliya laga dhigaaba loogu soo duulay ma jirto marka soomaaliya dowlad baa laga rabaa iyo dad baan horumar gaadhsiinaynaa iyo waxaasi kutira kuteentaa wax ma jiro wax jira maha adeer dadkan waa lagu soo duulay waa la qabsaday amnina looma rabo nololna looma rabo diinna looma rabo dadnimadoodana waaba dhibay asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in wax laga murugooda ay tahay in dhallinyarada soomaaliyeed ay u dhoofaan waddamada shisheeyaha xilli waddankooda ay duulaan ku joogaan ciidamo shisheeye oo la dagaalamaya diinta islaamka iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaad arkaysaa mid baa dalkiisii ka cararhayo qori baana mid kuu soo qaatay inuu dalkaagii qabsado diintaadii kaa masaxo khayraadkaagii la baxo hooyadaa iyo aabbaha dilo walaashaa kufsado mid sidaasa kuu soo duulay adiguna waxaa rabtaa intaad badda gashay inaad hadda waddankiisi shaq u tirahayso u baxdo ama aad isagii ku daysato ood soo dardheeraysato oo sarwaal dhuuban oo laydhah hooya iga siib gashato oo dhaqankiisii aad qaadato intaas marka wixii laguu soo duulay bay ahayd in dhaqankiisi aad qaadato oo isaga aad ku daysato wixii laguu soo duulay bay ahayd xageed uga tagtay marka dhaqankaagii suubanaa diintaadii islaamnimadaadii dadnimadaadii dalkaagii xageed uga tagtay marka reer muqdisho waxaa ka xiran jidadka muhiimka ah iyadoo ay jiraan dhibaatooyin aan kala joogsi lahayn oo kaga imaanaya dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee caasimada ku sugan dad ayaa waxay ku dhinteen magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ka gadaal markii boosaneer la dumay laba nin oo qodayay goob boosaneera si ay u nadiifiyaan ayaa waxaa la sheegay in midkood boosaneerka uu ku dhex dhacay markii xaaladiisu ay adkaatay ayaa saaxiibkiisna isku dayey in uu badbaadiyo amaba uu gacan siiyo laakiin asiguna sidii oo kale waa uu ku dhacay waxaa la sheegay in markaa kadib ay adkaatay in la helo cid kale oo ku dhiirata in godka labada nin ay ku dhaceen ee qarmuunka badan leh cid kale ay gasho labada nin ayaa la sheegay in ay sidaasi ku dhinteen goor dambe ayaa la sheegay in labada nin laga soo saaray boosaneerka arrintan ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee ka agaha dhow ciidamada maamulka puntland ayaa howlgallo waxay ka wadaan magaalada boosaaso iyadoo cabsi laga qabo in weeraro amaba qaraxyo ay ka dhacaan maamulka puntland ayaa halkaa wuxuu geeyey ciidamo dheeraada ka gadaal markii saraakiisha iyo maamulka gobolku ay dalbadeen in ciidamo lagu soo xoojiyo ciidamada ayaa la sheegay in xaafadaha ay baarayaan deegaanada maamulka puntland waxaa la filayaa in xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soo socda qaarkood lagu soo doorto sidaasi aawadeedna maamulka puntland wuxuu ka cabsi qabaa inta arrintaasi uu wado in howlgallo amaba qaraxyo ay ka dhacaan magaalooyinka doorashooyinku ay ka dhacayaan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay kulaalaysaa magaalada boosaaso iyadoo marar kala duwanna qaraxyo iyo weeraro ka fulisay boosaaso iyo magaalooyin kale oo maamulka puntland uu ka taliyo waxaa xusid mudan in bilihii lasoo dhaafay ay dishay guddoomiyaashii gobolada mudug iyo nugaal iyadoo ku kala dishay gaalkacyo iyo garowe maamulka puntland ayaa wadnaha farta ku haya waxaana xusid mudan in saraakiishiisa iyo xubnaha kala duwan ee ka tirsanay si aad ay isu ilaalinayaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerare kala duwan xalay waxay ka fuliyeen fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada soomaalida ah ee la shaqeeya ay ku leeyihiin gudaha soomaaliya maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
weeraradan oo ahaa kuwa saf ballaaran ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisimo ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo duleedka magaalada muqdisho goobaha ay mujaahidiintu weerareen ayaa kala ah degmada marka wallaweyn qoryooley janaale lamber lixdan arbacow buufow iyo calamada shisheeyaha afrikaanta iyo askarta dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa habeen weliba waxay martigeliyaan weeraro lagu beegsanayo xiryahooda dhanka kale habeenkii xalay waxaa dagaal ka dhacay deegaanka taabta oo ka tirsan gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa waxaa lagu qaaday fariisinka ciidanka kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto daryanka hubka ay labada dhinac isku adeegsanayeen ayaa waxaa laga maqlayay goobaha ka agdhow deegaanka uu weerarku ka dhacay waxaa suuragal ah in ciidamada kenyaatiga weerarkan lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan hase yeeshee ma aanan helin tafaasiil dheeraad ah maadaama uu weerarku dhacay xilli habeen ah ciidamada kenyaatiga ee duulaanka ku jooga qayba ka mid ah gobolka jubbada hoose ayaa waxay habeen weliba la kulmaan weeraro ay ka dhaxlaan dhiigba xooggan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weeraradooda ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo askarta dowladda federaalka masjid lacag fara badan ee ay ku baxday ayaa waxaa laga dhisay deegaanka buurdhuxuleh ee wilaayada baay iyo bokool abuubakar ibraahim geedda ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan u ahayd mid si heersarah loo soo agaasimay islamarkaana daaha looga rogayay masjid jaamaca oo dhowaan laga dhisay deegaanka buurdhuxulle ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa lagu qabtay gudaha masjidkaasi marti sharaf kala duwan oo ka socday guud ahaan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool oo ka kooban culummo mas-uuliyiin iyo waxgaradka gobolka ayaa ka soo qayb galay xafladda kuwaas oo aada u bogaadiyey guddigii u istaagay dhismaha masjidka iyo bulshada ku nool deegaanka buurdhuxulle ee gobolka bakool sida ay goobta ka sheegeen guddiga waxaa masjidka ku baxay lacag ku dhow nus milyan taas oo ay bixiyeen muxsiniin soomaaliyeed oo ku nool gobolka bakool iyo sidoo kale dibadaha kuwaasoo lacagtooda ugu deeqay dhismaha masjidka jaamaca ah ee laga dhisay deegaanka buurdhuxulle mid ka mida lajnadii ku howlanaa dhismaha masjidka ayaa goobta ka sheegay xog faahfaahsan oo ku aadan maraaxiishii lacag ururinta iyo sidoo kale inta ay la eg tahay qiimaha lacageed ee ku baxay masjidka gaalmay la biyey saddex boqol lihidun ili neef alishani tirada loodiyana maynaga tahay konton i kow neef yalika bi erin walaagi antilika bi i walay banaanka lakushaani kun siyeed boqol afarta i lama neef alika bi dhul dhammaantiis walaa ila dhiibi buurdhaxnilika bi labaatan boos fiyaala iyo inaska jara xaafada inaska jaro la biyi beer dhammaantiya buurdhaxnilika bi may la biyey tuman beeroda la biyi markiliska dari walgadi lacagti gooyangna maynaga tahay lama boqol tumi iseda kun boqol siyeti afar doolar naga tahay lacagta masaajidkan galle kan aysan araga haytange beesada ka bati maynaga tahay afar boqol i konton kun i saddex boqol sidoo kale qaar ka mida waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda oo ay ka mid ahaayeen ugaaska beesha macalin weyne xasan macalin liibaan iyo sidoo kale ugaaska beesha hadame ugaas cabdulaahi madyare oo makarofanka iska daba qaatay ayaa aada u bogaadiyey dadkii muxsiniinta ahaa ee ka qayb qaatay dhismaha masjidka marka ikhwaani geeg ardaada farxad winga gobolkan taalla nicmadaas taas aho ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiy anilaka shukriye bacdisha araddeeda masjidtankanqe kolley hoola walilin geliyey anilaka cibaadaysada in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa laka tuuga ilaahay cibaadadiis laka gududa eed ba ardeenka farxani runtii maylanaa horta maala gabnaa dadhiibayo iiman laho muslimiin ana gabnaa ilaahay nin barkaay afar boqol iyo konton kun oo dollar dibida waa lagu sheegan lahay labaatan kun kuwayta lahri mada la gayliyay la gayliyay weliba awaaday la awaaday la awaaday afar boqol iyo konton laba boqol iyo soddon iyo bayuu dalka la ku halay muslimiinta dhiibeen oo deega waa danka degan ilaahu maalkiisiin barkaay ilaahu mu dheer kheer qabana sii ugu dambayntii ugaas buraale ugaaska beesha gaasan ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan nimcooyinka ay ku heestaan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaayaadka dhaqanka wanaagsan ee islaamiga aan ugu hogaaminhayay iyo culimmada cadaaladda ah wixii gacantooda soo gaadhay gurigan ku hantay aan musuq maasuqa aqoonin iyo xaaraamta ilaahay baa kuwaasaa fadligooda ilahay inoogu suurtageliyey iyo dadka muxsiniinta ahee maalkooda la baxay taasay inoogu suura gashay haddaan sidan kusii wadnana waxaan u malaynayaa inaan si ka sii wanaagsan gaarin insha allahu tacaala biidni illahi masaajidka lagu cibaadaysan maayo haddii aan culimmada warkooda laga jawaabin oo aan la raacin oo garab la sunin oo qori la qaadin oo geerida la ogolaan oon maalka la bixin wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan lagu cibaadaysanaynin cadowgaasaa iska imaan cibaadadana way kala carari ninka ugu ron baa ninkaa duurka jira iska noqoni ee qoriga watee koobku garabka ugu xidhan ee garab raaratada aan u diyaar garowna safarkaas dheer cadowga ilaahayna aan u istaagno munaasabadii furitaanka masjidka jaamaca ah ee laga dhisay deegaanka buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee baaiyo bakool ayaa ku soo dhammaatay jawi aada u qurux badan dhowaan ay ahayd markii masjid weyn oo ay ku baxday lacag ku dhow boqol kun oo dollar laga dhisay deegaanka kunya barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana muuqata in wilaayaadka islaamiga ah ay kaalinta koowaad uga jiraan deegaanada ay ku sii badanayaan masaajidda iyo goobaha lagu barto cilmiga sharciga ah imankana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منباعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa maamulka aala sacuud oo taageero u muujiyey faransiiska kadib markii ay qaar ka mida waddamada islaamka qaadaceen badeecadaha waddankaasi faransiiska iyadoo ay dad badan oo muslimiin ah ay juhdi ku bixinayaan sidii ay u naafayn lahaayeen dhaqaalaha faransiiska ayuu maamulka aali sacuud ku dhawaaqay inuu garab taagan yahay xukuumadda macaron safiirka faransiiska u fadhiya sacuudiga ayaa magaalada jidda kulan kula qaatay amiirka mandiqadda maka kaasoo sheegay in culays weliba oo soo food saara faransiiska iyo uu garab taagan yihiin dad badan oo muslimiin ah ayaa aada uga cadhooday tallaabadan si kastaba ha ahaatee maamulka ahlu sacuud iyo culimmada waddankaas ayaa ku dadaalaya sidii ay bulshada u marin habaabin lahaayeen iskabadaa inay difaacaan cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana dowladda faransiiska ay hadda wajahaysaa cidhiidhi xagga dhaqaalaha ah xubinta ganacsigana intaas aynoo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa